أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda silibiyadda maraykanka ayaa xaqiijisay in mid ka mid ah diyaaradaheeda casriga ah ay kusoo dhacday dalka soomaaliya in ka badan konton ruux oo etoobiyaan ah ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka amxaarada ee dalka etoobiya howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataabeel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii shanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool mid ka mid ah macaahidda reer galbeedka ayaa warbixin ka diyaariyey hubanti la'aanta haysata howlgalka kufaarta afrikaanta iyo fashilka ay ku soo dhammaatay xamladii murtad gurgurta ee uu ku qaaday qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah xaflad gebagabo u ahayd kulan dowlo sharci ah ay barbar socotay oo loo qabtay ducaadda degmooyinka wilaayada jubbada hoose ayaa ka dhacday degmada kamsuumo ee wilaayadaas hay-ad gaalad sheegatay inay u doodo waxay gaalada ugu yeedhaan xuquuqul insaanka ayaa dowladda silibiyadda kenya ku eedaysay inay afduub iyo dilal oo kula dhaqaaqday dadkii hoggaaminayey mudaaharaadyadii ka dhacaya dalkaasi
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiha taariikhdii hijiriguna ay tahay toddobada bisha jamaadil awal kun afar boqol lix iyo fartanka qodobadii warka duuranimo ugu door koroona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda silibiyadda maraykanka ayaa xaqiijisay in mid ka mid ah diyaaradaheeda casriga ah ay ku soo dhacday dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inuu eegaya war rasmi ah oo ka soo baxay taliska ciidanka dowladda saliibiyadda ee maraykanka ee qaaradda afrika ayaa lagu sheegay in mid ka mid a diyaaradahooda dagaalka ay ku dhacday deegaan dhaca koonfurta soomaaliya taliska africom ayaa war qoraal ah uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyey warar sheegaya in mid ka mid a diyaaradaha casriga ah ee maraykanka ay ku soo dhacday deegaan qiyaastii siddeetan iyo shan kilomitir u jiro magaalada caasimadda ah ee muqdisho maraykanku waxa uu sheegay in diyaarad daroon ah oo nooceedu yahay m q c ay ku soo dhacday deegaan ka tirsan shabeellada hoose diyaarad nooceedu yahay m q c oo uu leeyahay ciidanka maraykanka ayaa ku burburtay koonfurta soomaaliya saacaddu markay ku beegneed labiyo tobankii iyo afartan daqiiqo oo duhurnimo taariikhdu markay ku beegneed shanta nofeembar welina waxaa socda baaritaan ku aadan waxa sababay in diyaaraddu ay soo dhacdo ayaa lagu yidhi war ka soo baxay taliska africom warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in weli la garan la'yahay sababta diyaaradda u soo dhacday in iskeed ay u soo dhacday iyo in la soo riday diyaaradda m q c ee maraykanka uga soo dhacday shabeellada hoose ayaa suuqyada ka joogta lacag ka badan kow iyo labaatan dhibic shan bilyan oo dollar dowladda maraykanka ayaa si toos ah iyo si dadbanba kaga qayb qaadanaysa duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah mahadsanid walaalka abu xasaan in ka badan konton ruux oo etoobiyaan ah ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka amxaarada ee dalka etoobiya sida uu ku faahfaahinayo warbixintani walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa ku waramaya in ciidanka cirka nidaamka abiy axmed ay duqeyn diyaaradeed oo ay ka fuliyeen gobolka amxaarada ku dileen tobanaan shacab ah duqeyntan ayaa si gaar ah waxa ay ugu dhacday deegaanka durbete ee dhaca koonfurta gobolka goojaam waxaana fuliyey diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn goobaha ay duqeyntu beegsatay ayaa waxaa ka mid ah madariso carruurta wax ku barata goobo loo dalxiis tago iyo suuq dadweynuhu ay ku badan yihiin waxaana inta la xaqiijiyay ku dhintay ilaa konton ruux dadka lagu dilay weerarkan waxaa ka mid ah caruur dumar uur leh iyo sidoo kale odayaal sida ay warinayso warbaahinta maxalliga ah ee gudaha itoobiya ilaa kow iyo labaatan kale ayaa lasoo warinayaa inay ku dhaawacmeen kuwaasoo xaaladoodu ay halis tahay guddiga xuquuqul insaanka ee itoobiya ayaa dhankiisa xaqiijiyay dhacdadan oo dhacday maalintii labaad ee toddobaadkii lasoo dhaafay gobolka amxarada waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay dagaallo laayaan ah oo u dhexeeya ciidanka dowladda federaaliga ah ee itoobiya iyo maleeshiyaadka faano milatariga itoobiya ayaa dhowr jeer sidan oo kale duqeymo uu ka fuliyey gobolada oromada amxarada iyo tigree waxa uu ku dilay dad shacab ah colaada ka socota itoobiya ayaana faraha kasii baxaysa jabhadaha mucaaradka waxa ay doonayaan inaysan hubka dhigin ilaa ay adis ababa ka qabsadaan oo ay xukunka ka tuuraan nidaamka abiy axmed mahadsanid caliyare howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaartii murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya yaasir maxmed ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerareen maleeshiyaad murtadiin ah oo biyo ka dhaansanayay ceelka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo murtadiinta soo gaaray dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee deegaanka awdin leh oo ka mid ah deegaanada wilaayada baay ee cadowga allah dullaanka ku joogo dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen saldhigga murtadiinta ee xaafadda haanta dheer ee degmada afgooye oo soddon kilomitir u jirta magaalada caasimada ah ee muqdisho sidoo kale waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa qaraxyo iyo duqeyn kufaarta afrikaanta lagula beegsaday deegaana ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay shalay qaraxyo la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay duleedka deegaanka number lixdan ee shabeellada hoose waxaana qaraxaasi bakti iyo dhaawac ku noqday lix askari oo kufaarta yugandha ah sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay madaafiic ku garaaceen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka burculow ee hoostaga magaalada baraawe waxayna madaafiicdaasi ku dhaceen gudaha xerada sidoo kale waxaa xog dheeraadaha laga helayaa qaraxyo maalin ka hor kufaarta afrikaanta lagula beegsaday deegaanka laanta buure waxaana qaraxaasi lagu gubay gaari tow ah waxaana ku baktisay shan askari oo kufaarta ugandha ah howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose baay iyo shabeellada hoose ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxay imaanayaan xilli maalmo ka hor duleedka magaalada kismaayo uu ka dhacay dagaal culus oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen boqol koob iyo labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah waxayna mujaahidiintu dagaalkaasi kusoo furteen hub kala duwan mahadsanid yaasir kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii shanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadkan cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa si amba qaadaya warbixintan
kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaalkan oo ah qaybtii shanaad mashruuca saka qaybinta maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaabulmujaahidiin ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri oo ay ka samaysay deegaanka yokoyow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool muuqaalka oo soconaya ku dhowaad shan daqiiqo ayaa lagu daawanayaa goob fagaaro ah oo ka tirsan deegaanka oo la isugu keenay xoolaha nicmooleyda ah iyo dadkii fuqarada iyo masaakiinta ee la guddoonsiinayay sakada xoolaha nool haya maalan nambarka untuqluba kinfiiriye bismillaahi
fuqarada iyo masaakiinta ayaa la guddoonsiinayay nambaro ay ku qaadanayaan hadba nuuca xoolaha ee nicmooleyda ka tirsan ee saka ahaanta loo siinayo weliba iyaga oo aad ugu faraxsanaa sakadaas xoolaha nool ee la siinayey neef geela yalla oo sii manaha zakawaadki gurba'a yalliisi insha allah ilaahay kama hasan muslimiintii zakida hambatii dadkumadahaay neefkasa ilaahay inkuna siibi mujaahidiinta meynka do'aayay ini garanteed guul alle ka dhake gaaladaa la jibi cabdulahi alanuuf nambar leh nambar leh nambar leh
bismillaahi anoo sheekh cabdulaahi sheekh aluufleeraw alxamdulilah geeka zakaadii ilaahay waajibey ini dadkana laaku qaado hatana masaakinta dhakanagu siyey safalninqiibi ilaahay sheegaana nin dhiibi yahay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan sumabacdiya mujaahidiinta ya ka mahadsan ilaahay galantiyo korkaweela ana nasiib mahayan dhaway gaal alxamdulilaahi ilaahay dadkii dhiibini barakaay dhankii lahuqaadan barakaay ilaahay ba subxaana watacaala khuduu min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim eri insha allahu gaalahay dhawi mujaahidiinta alxamdulilaahi eed aan ka mahadsanyin wabilaahi towfiiq salaamu aleykum waraxmatullah
magaga idowmaan alayhi dawlila ere geeka miilnag mayna ninka qiibiyay olay zekadi mujaahidiinta ciidamada mujaahidiinta ninka qiibiyan miilnag may baan eesiyay baa shan neef oo irin ah way baan ka mahad eliyey mujaahidiinta ini galantiyo koraata gaalada shaaduladirirka ini hoos yaalan ilaahay taa mujaahidiinta ayaa allah markii uu makansiiyey dhulka lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxa ay oogeen dhammaan intii uu allah ku addoonsaday addoommadiisa iyo mujaahidiinta oo soo nooleeyey rukniga sakada oo ah rukniga saddexaad ee tirarka islaamka sidaba ay ku wariyeen bukhaari iyo muslim xadiidka aynu ka soo qaadannay jaamiculculuum walxikam sakadu in ay tahay tiirka saddexaad ee tiirarka islaamka ugu dambayntiina wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa sannad kasta sidan oo kale sakada xoolaha nool oga qaybiya wilaayaadka islaamiga ah ee ay ku maamulaan ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoona mashruucaas ay ka faa'iidaysteen kumanaan dad fuqaro iyo masaakiin ah oo ku kala nool wilaayaadkaas islaamiga
mid ka mid a macahayda reer galbeedka ayaa warbixin ka diyaariyey hubantilaanta haysata howlgalka kufaarta afrikaanta iyo fashilka ay kusoo dhammaatay xamladii murtad gurguurta ku qaaday qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah tafaasiisha warkan waxaa haya ilyaas cabdulaahi mid ka mid ah macaahida daraasaadka dowladaha reer galbeedka ayaa warbixin uu qoray waxa uu kaga hadlay xaaladda soomaaliya isagoona soo hadal qaaday awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli uu soo dhowaaday wakhtiga uu ku egyahay howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta warbixin uu daabacay macadka e s f r ayaa lagu soo hadal qaaday weerarkii duqaynta ahaa ee dhowaan ciidamada mujaahidiintu ay ku beegsadeen xerada xalane kaasoo dhaliyey khasaare isugu jira dhimashiya dhaawac waxaana lagu yidhi qoraalka macahadka axaddii aynu soo dhaafnay saldhig militari oo ku yaala bartamaha muqdisho hoyna u ah mas-uuliyiin ka tirsan midowda afrika qaramada midoobay iyo hay-ado caalami ah ayaa la kulmay weerar xooggan oo duqayn ah durbadiibana waxaa mas-uuliyaddan sheegtay xarakada al-shabaab oo u soo xusul duubanaysa inay riddo dowladda federaalka tanina waxay muujinaysaa xaaladda cakirnaanta ah ee dalka ka jirta iyo sida ay weerarada hubaysan uga dhacayaan meel walba dhanka kale waxaa maqaalka uu qoray machadka yurubian consul ee cilaaqaadka dibadda lagu soo hadal qaaday fashilka ay ku soo dhammaatay xamladii xasan gurguurte uu laba sano ka hor ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ololihii dagaalka ee lagu soo qaaday al-shabaab waxaa weli gacanta sare leh xarakada taasoo maamulaysa deegaano ballaaran oo dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka waxaa sidaas lagu yidhi qoraalka uu daabacay machadkan mar ay xarunta diraasaadka ee yurubian consul soo hadal qaaday xaaladda hubanti la'aanta ah ee uu wajahaya isbahaysiga kufaarta afrikaanta ayay sheegtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi karto goobaha ay banneeyaan ciidamadan hadda ku howlgala magaca admis xarakada al-shabaab waxay ka faa'iidaysan doontaa kala qaybsanaanta iyo khilaafka jira taasoo horseedi karta fashil amni oo weyn oo saamayn ku yeelan kara mandiqada geeska afrika iyo baddacas ugu dambayntii daraasaddan waxay sidan uga mid noqonaysaa kuwo dhowr ah oo soo baxaya sannadihii lasoo dhaafay kuwaasoo intooda badan ku marag furaya in fashil ay ku soo idlaatay xamladii murtad xasan sheekh maxamuud uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah kooxdiisu ay shisheeyuhu tabantaabiyaanna ay qarka u saaran tahay burbur xooggan waana markii ay dalka isaga huleelaan ciidamada kufaarta afrikaanta waad mahadsantahay ilyaas xaflad gabagabo u ahayd kulan dowlad sharciga barbar socotay oo loo qabtay ducaadda degmooyinka wilaayada jubbada hoose ayaa ka dhacday degmada kamsuume ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixintan ka diyaariyay arrintaasi waxay ahayd xaflad gebagaba waa kulan dowra ee barbar socotay loona qabtay ducaadda degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taas oo ka dhacda degmada kamsuuma waxaana goobjoog ahaa halka ay ka dhexaysay xafladda mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose culimo salaadiin iyo marti sharaf kala duwan xafladdan waxaa agaasinkeeda lahaa maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin kadib markii uu isu keenay dhammaan ducaadda ka howlgasha toddobada degmo ee jubbada hoose ugu horeyna ducaadda waxaa loo qabtay dowro sharci ah oo socotay muddo afar maalin taas oo sidoo kale looga niqaasheeyey sida lagu horumarin karo dacwada gobolka mid ka mid a ducaadda oo ka hadlay munaasabadda ayaa ku dheeraaday waxqabadka mas-uuliyiinta makaatiibta dacwada ee jubbada hoose ay qabteen lixdii bilood ee lasoo dhaafay waxaan ka bilaabay marka masaajidda gobolka jubbada hoose cadadkooda waa saddex boqol konton iyo toddoba masjid cadadka maraakista ee gobolka jubbada hoose waa sagaashan iyo lix markis weeyaan oo lagu baranayo kitaabka allah subxaana wa tacaala cadadka ka faa'iidaysanayana waa toddoba kun toddoba boqol konton iyo sagaal qof weeyaan xagga madaarista qur-aanka ah waxaa gobolka ku taalla hadda toos u shaqaynaya waa laba boqol siddeetan iyo sagaal dugsi qur-aan ah ilmaha duruustaas ama qaadanaya dugsiyada dhiganaya ee ka faa'iidaysanaya ee qur-aanka la baraya ee tawxiidka iyo rasaa'ishii kala duwan shareecada islaamka la baraya waa shan kun lix boqol soddon iyo kow arday waxay noo xiga xagga dowraadka wixii noo qabsoomay dowraadka allahna waafajiyey waa afartan iyo siddeed dowro weeyaan dadka ka faa'iidaysta cadadkooda waa kun siddeed boqol soddon iyo shan qof weeyaan xagga jawlaadka ay ducaadda qaadeen gobolka jubbada hoose waa lixdan iyo toddoba jawlo weeyaan dadku ka faa'iidaystay waa toban iyo afar kun iyo toddoba boqol xagga nadawaadka wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala nawaafajiyey sagaal nadwo inaan qabanno dadka ka faa'iidaystayna waxaa weeyaan waa lix boqol iyo toddobaatan qof oo soo xaadira nadawaadkaas ka dhacay gobolka jubbada hoose muxaafaadka kala duwan muxaadaraadka ilaahay subxaana wa tacala noo suurageliyey waxay ahaayeen tiradooda kun shan boqol soddon iyo afar muxaadara ka dhacday gobolka jubbada hoose degmooyinkiisa kala duwan dadku ka faa'iidaystayna waa shan kun siddeed boqol afartan iyo shan qof weeyaan tixgabaya ayaa sidoo kale munaasabadda laga jeediyey soomaalida haddaan eegay ama sastuureeyey sool iyo sanaag togdheer saaxilka iyo awdal saylac iyo hargaysiya nugaal sabanka aan joogno sanka mudug galguduud sagag iyo hiiraan sablaali iyo jawhar iyo suuqa xamarweyne soonabaay iyo bakool iyo saakow gudaheeda salagliya aalcadiya gada sinaanteeda jubbooyinka sufliya dhexo saaka aannu joogno saymihii tawxiidkaa ka curtay oo wataa raayadii suran si kastaba u eegnayoo salugla weeyaan si kastaba u eegnayoo salugla weeyaan sirta tawxiidku waa ducaadda ummadda soo saarta sirta tawxiidku waa ducaadda ummadda soo saarta soo jeeda habeenkii seexashada diida ilaahay sila la yeesha saacadii yalle samaaxana ku dara waa si gooniya nahjigii suubaniya raaca salafkii samir iyo iimaan ku dara rifqigu waa sacaadadae ka siqsiqa xumaha oo saata khuluq fiican wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ugu dambeynna waxaa xafladda ka hadlay sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose isagoona ducaadda qaar guddoonsiiyey abaalmarin ay ugu talagaleen mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada xafladan iyo tashaawurka ah ee halkan oo ka socotana halkan ayaa kusoo gebagabaynaynaa haddii ilaahi subxana wa taala ogolaado waxaa noo xiga doona barnaamij kale ama ogtahay oo raggii ducaaddii halkan maalmahan joogay khayrka u socday dee maktabu dacwa le haraka tashaawal mujaahidiin waxaa noo wakiisheen dee barnaamijkii ay soo diyaariyeen in halkan aan ka sheegno fajazakum allahu khayran markan waxaan rabaa ragga muxaafadaadka walaayada jubbada hoose ka socday in muxaafadaadkii muxaafado ka mid ah si gaaraan u sheego afraad qaar ka mid ahna si gaaraan u sheego haddii ilahi subxana taala ogolaado markii qiimeyn guud la sameeyey muxaafadaadkii waxaa muxaafadada ay kaalinta koowaad ka gashay halkaas muxaafadada joore waxaan leenahay mas-uulka muxaafadada inay soo istaago kulankan dowrada u berbar socda ee loo qabtay mas-uuliyiinta makaatiibta dacwada ee degmooyinka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa imaanaya xilli muddooyinkii lasoo dhaafay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan si aadaa looga dareemayay ololaha dhanka dacwada dhowaan ay ahayd markii lasoo gebagabeeyey jowlo dacwi ah taas oo ay ka faa'iidaysteen bulshada muslimiinta ku dhaqan degmooyinka afmadow xagar dhoobley iyo badhaadhe halkaasoo kumanaan ka mid ah dadka muslimiinta miyi iyo magaalo lagu gaarsiiyey dacwada diinta islaamka ugu dambayntii hay-ad gaaleed sheegatay inay u doodo waxa ay gaalada ugu yeeraan xuquuqul insaanka ayaa dowladda silwiyadda kenya ku eedeysay inay afduub iyo dilal kala duwan kula dhaqaaqday dadkii hogaaminayey mudaharaadyadii ka dhacay dalkaasi cabdiqaani maxamed ayaa haya warbixintan hay-ad gaaleedda sheegta inay u doodo xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa ku eedeysay ciidamada ammaanka ee dowladda kenya inay afduub jirdil iyo dil u geysteen dad ay sheegtay inay hogaaminayeen mudaaharaadyadii looga soo horjeeday xukuumadda ruuto ee dhacay intii u dhexaysay bilihii juun iyo agoosto askarta ammaanka kenya ayaa ugaarsi gaar ah ku bilowday shakhsi kasta oo ay ku tuhumaysay ku lug lahaanshiha arrinkan iyo kuwa aan ku lug lahayn iyadoo qaarna dishay qaarna ilaa iyo hadda meel lagu sheegin nolol iyo geeri toona waana sida ay sheegtay hay-ad gaaleedkan human rights watch oo soo xiganaysa mid ka mid ah waalidiinta dhalay wiil lagu dilay gudaha dalka kenya intii ay socdeen rabshadihii xooganaa ayaa sheegtay in wiilkeeda ay weysaneed muddo afar maalmood ah kadibna ay ka heshay mid ka mid ah qoralka meedeedka ee isbitaal ku yaala deegaanka ay ku nooshahay hay-addan ayaa sidoo kale sheegtay in xukuumadda ruuto ay intii ay socdeen dibadbaxyadan ay dishay ilaa lixdan iyo kow ruux oo isugu jira bulshada qeybaheeda kala duwan isku soo baxyadan ayaa salka ku hayay caro ka dhalatay xeerkii canshuur kordhinta ee ay soo rogtay xukuumadda kenya taasi oo markii dambe ay dowladda ka laabatay madaxa human rights watch qeybteeda afrika ayaa warbaahinta u sheegtay misna xaqiijisay in booliiska kenya ay kaalin lixaad leh ka qaateen afduubka iyo jirdilka shacabka iyagoona dadka geynayay xarumo ciidan iyo goobo kale oo lagu jirdilayo ama naftaba lagu dhaafinayo ugu dambeyntii madaxa human rights watch qeybteeda africa waxay sheegaysaa in dadka la afduubto badanaa meydadkooda laga helayay goobaha dhagaxa lagu qoto iyo hareeraha wadooyinka taasoo si cad u muujinaysa caburinta ay xukuumadda kenya saarto shacabkeeda markii ay isku dayaan ka hadlidda xaqiiqda ay ku hayso xukuumadooda walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu